ugu yaraan siddeed qof ayaa ku dhintay shaqaaqo ka dhacday magaalada bambas oo dadka qaarna u yaqaanaan gursum oo ka tirsan gobolka afaafan ee ismaamulka soomaalida etoobiya shaqaaqadan ayaa dhacday xilli deegaanka lagu caleemasaarayey suldaan beeleed warbixintanna waxaa magaalada jigjiga ka soo diray maxamed cabdiraxmaan gaata inta la og yahay siddeed qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay tobaneeyo kale oo ay ku jiraan saddex askarin ah waa ku dhaawacmeen shaqaaqa ka dhalatay suldaan lagu caleemasaarayey magaalada bambaas ee gobolka faafan khasaaraha ayaa yimid kadib markii uu gacan ka hadal dhex maray ciidanka booliska iyo xubno ka tirsan beesha suldaanka dooranaysay haddaba suldaan axmed abuubakar oo ku magac dheer suldaan allaale oo v o eda la soo xidhiidhay ayaa waxa uu ka warramay siday wax u dhaceen adaan saakid gurshin ka dhacda adaalay waa wada ka sheekeeye waxaanu aragnay maaha gawde meesha arrin dhaqan baa ka socotay sababa la isku dilo oo meesha maanta yaana maba jirin meesha odaybu aha waxaa la doonana wada dhaqameed reer baana dooranaya reeraha soomaaliyeed ka mid a cidna arrimaha noocaasi ma qufaysa waa wax qabiilka u quseeya arrintii sidaa ahayd waxa weeye kolka horeba waa la minxanadeeyey oo kolka horeba degmaha lasoo marayo maxay hallaydha hala tagaa la yidhi kolka horeba oo maamulaha lasoo maro waxba u jira iyadoona mahayn haddana waa lasoo maray degmaa laga soo bilaabay ilaa heer deegaanbaa lasoo gaarsiiyey golays kala baxana shacabkii la taaro ilaa biyi iyo xaabaa wax ku kartagaanba waa laga xayiro waa loo diiday haddana saaba iska hadlo shacabkii iska sabreena waxay dabceen inay wixii taandooyinkii iyo wixii oo dhanba dhaxbaa lagu qabtay iyo kuraasta iyo wixii socdayba hawsha halkaa maraysa shacabku haddana waxay dabceen inay saaka iska doortaan oo ay geedka hoosteeda ku caanashubtaan oo hawshii odaygooda iska sii wataan shacabku saaka marka waxyaabta soo baxda iyagoo xala bilaa cashaa saakana bilaa qureeca ayuunbaa lagu bilaabay geedaha hoosteeda iyagoo iska fadhiya adeeray midna been laga sheegay meel shacabku wax quriya haystaan ma jirto waa dad shacaba waa rooyadoo dumar baa meesha jooga carruur baa joogta maati baa joogtay waa gartay waa meel reer dhexdeeda oo shacabkii degan yihiin oo reerihii degan yihiin weeye meeshu wa marka ma jirtaad leedahay wax jidoo la xidhay iyo wax yacni dadku ay jid ay xidheen iyo ma jirto ma jirto waxaas waxa weeye waa sheeko samaysa oo shacabka loogu talagalay ina hadda laweejalo oo been laga sheego wax jidoo xidhnaana ma jirin ciidanka way jirtaa ninka taliyaha xabadda way ku dhacday ciidanku shacabka dhexday geliyeen oo xabadda iyagu isweydaarsanayeen baa ku dhacday lagama yaabo hal qori maxaa dadku saddex isha ka hor baa gaar meesha laga sii hayo cid kastoo meesha soo galay daruux ruux baa loo dhaarayey saddex keelaabaa la soo marinayey duwaaba la celinayo dib baa loo celinayay intii sakaraadka kusoo gudubtay baa meesha isugu timid oo intaasna dad baaladayda ahayna qoriga xagee laga keenay wax qorigo yaalla meesha ma jiro meeshu waxa weeye wax khilaafay isku khilaafsanayda meeshu isku diidamay ma jirto anigu salaadimo saasii meeshaa kishaan ahaa waan ogolaa sudaanka guud wuu ogolaa ciidan kisho ay isku haysteen oo meeshaa kisho dhexdeed wax isku haysata ma jirin wallaahi haddaanu ognahay sagaal ruux baa dhintay laakiin ilaa labaatanina way dhaawacantay geestiisa taliyaha ciidanka booliska dowladdeegaanka soomaalida jenaraal maxamed cali xasan ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey waxa uuna sheegay inuu jiray khilaaf ka dhex oogan beesha dhexdeeda kaasoo sababay in ay xidhaan waddada halbowlaha ah ee isku xidha jigjiga iyo herar islamarkaana ay si toos ah u soo weerareen ciidanka hawl waxaa jirtay hawldhaqameed ayadoo ay qola ay ritay inay ay doortaan suldaan ay doortaan berber suldaankaana qola kasoo horjeeda baa jirtay oo waa degmada bambaas kadib degmada bambaas waa lagu heshiin waayey qolan waan qabsanayna bay tiri qoladii kalena bay kasoo horjeedaa maajuurad ahaan degmada oo dhan qoladan le suldaan baanu caleema saaranayna qolada kale oo ka badan baa kasoo horjeeday marka anagu isku dhacaabaan ilaalinaynay waxaana wax dhaqameed ba ada anagu maana dhexgelin laakiin haddaad heshiis ku tihiin wax heshiis lagu yahay baa la qabsan karaa laakiin hadduu meesha khilaaf keeni dee wax dhiba weeyaan waa dhib weyn kadib qoladii lahayd suldaan baanu caleema saaranaynaa ayaa wadadii saaka xidhay gebi wadadii weyneed og tahay ee laamidahayd ba xidheen kadib laamida markay xidheen ciidankii xooga gaarkaaba yidhi kaka laamida waa ceeb weyn wadadii waa xidhane kakacoo haddaa suldaan iyo cida caleema saartanta wadada kala baxdaan ordoo meelaha ku caleema laakiin wadada baneeya xidhan gaadiibkiina dee ilaa kolleji wuu isxoray xaggana dee baabuurtu waxay soceen ilaa golab isxoray markay wadadii laga kiciyey ay la hadlayeen ciidanka sargaalkii haystoo layidhi awliyo ayaa xabad lagu fil laba xabood baa ku dhacday wiilka midi misigtaasna kaga dhacday halkaa misigta kaga dhacday midna gacanta kaga dhacday sargaal kordeelkii dhanaa ciidanka watay awliyaa layidhahda waa dhaawac dee ciidan maxaa u malay la weeraray oo xabad lagu oo taliyahoodii xabad lagu dhuftay dee ciidanku wuu istifaacay markaas ciidanku ku runtii dad baa dhintay sideed ruux baa dhintay kuri waa dhaawac takaalintaa waxaa ka daran dhinacana wuu hubaysnaa dhinaca kale laftooda way hubaysnaayeen laakiin hawshani haddayn tan maanta tu ka daran baa dhici lahayd haddayna tarjicin magaratay soo dhexgeli marka ciidanku wuu istifaacay kadib xabaan la xabereeyey ciidanka nasiib wanaag allah naxariiso kulley dad badan oo ku dhintay meesha ilaa sideed ruux baa dhimatay dadna way ku dhaawacmeen anagu runtii dhimashadana runtii waan ka xunahay oo qof inay dhintaan maahayn laakiin ilaahay baa qadaray xaalad way degan tahay magaalada markiiba waa beri waan baneena wadadiina way furan tahay iyadoo taa keliya tamahayn dhinaca hadda suldaan baan dooran lahaa iyaga laftooda dee dadku abaabulan waxay ahaayeen oo iyaga laftooda na anagu aan runti dareen badan aan ka qabno dad adawin ku dhex jira iyaga laftooda oo iba gaar ahaan iyagu inay ay hubaysanaayeen dad hubaysan keenan marka daamina keenan kulley baaritaanki baa ku jirtaa gadaal bay iga soo wadaagi doonaa laakiin dad adag oo dhinaca xagga shaneed iyo noocaasa inay ku dhex jiraan dareen aan qabnaa oo hadda baaritaankii ku jirna si kastaba ha ahaatee labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey inay lahaayeen sababta dhalisay khasaaraha nafeed ee ka dhashay caleemasaarka suldaanka xaaladda magaalada bambaas ayaa wakhti xaadirkan ah mid deggan inkastoo ay ciidanku sheegeen in ay wadaan baadhitaano dheeri ah si loo hubiyo hub sharci darre ah inuu ku jiro gacanta shacabka waa siday hadalka u dhigeene maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga